saraakiisha gobolka ayaa sii daayay warbixinamo kormeer ah oo qaaciin ah oo shan sano oo laga talagalay safarka Adventureland oo ah meeshii ku dhacday shil dilad oo damaadkii usbuucin rabo webiga. Ragiga ayaa la baray jimcihii lasoo dhaafay. Kormeeraha uma helin wax xad gudub nambar waqtigan. Sida ku xusin ogeysa ku yaal qaybta hoose warbixinta kormeerka. Aabaha dhalay wiilkii toban iyo hal jirka ah ee shilku ku dhintay kadib wuxuu leeyahay sumaanka suunka ayaa ka xayiran qoyska. Inkasta oo xooga roob ah haddana abartii ay waxay sii dartay bishii lasoo dhaafay. Sida ugu sheegtay agaasimaha waxda beeraha Mareykanka ee Midwest Climate Hub. Dennis Trey wuxuu leeyahay raajada intuu ka hartay xagaga waxay adeegtay in la sadiliyo. Markii ugu fiican ay wuxuu heli lahaa roob ku filan si uu celiyo abarta hitoo si xun ayaa u sadaliyay. Maanta wuxuu leeyahay abarta ayaa aad tii uga xumayd muddo labaatan sano ah. Saadaasha muddada dheerna aabaha maqayka roob badan oo ka dhacay Midwest bartaamo cusbuucii soo socoto. Waxaa maanta la shaciyay in guddiga adeegyada Iowa ay soo saartay amar ay ku ansixiyo saxitaanka heerka Iowa American Water. Amarka wuxuu yimid labaatan iyo sideedka Juun kadib markii dib oo loo eegay toban bilood. Maalgelinta shirkadda ee ku dhawaada toddobaatan iyo toddoba milyan oo doolar oo hagaajinta nidaamka biyaha ayaa ah darawalka koowaad ee ka dambeeyay codsiga hagaajinta sicirka. Maamulka Biden wuxuu qorsheysay inuu soo saaro sharci cusub oo laga difaacayo xuquuqda baradilaalka dhaqda lo'da, digaaga iyo hilibka doofaarka ee ku dhaqanka ah warshadaha waaweyn ee hilibka soo saara. Heerku waxay qayb ku yahay qorshe lagu dhiirigeliyo in tartan badan laga galo waxda beeraha. Waaxda caafimaadka Missouriland waxay martigelin doontaa xarun caafimaad oo tallaal ah COVID-19 Khamiistii Julaay sideedii laga bilaabo sideed saac PM ilaa toban iyo hal saacba. Galabnimada holka Martin Luther King Jr. Ground Center ee hoos magaalada hoose. Hal qadasho oo ah tallaalka Johnson iyo Johnson ayaa la siin doonaa dadka degan Iowa ee jira toban iyo sideed iyo wixii ka weyn. Shakhsiyaadka ayaa awoodi doona inay iska diiwaangelinaan goobta looma baahna diiwaangelin horey. Rugta tallaalka dadweynaha waa dadaal kale laga kulmiyo dadka meesha ay joogaan iyo in la kordhiyo heerka tallaalka oo hadda ah soddon iyo sagaal boqolkiiba gobolka Woodbury.